magaalada garowe xalay waxaa lagu qabtay xafladda caleemasaarka madaxda puntland madaxweynaha puntland ee dhowaan la doortay xafladdan waxaa ka qayb galay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo madaxdii soo martay dowladda soomaaliya waxaana mas-uuliyiinta meesha ka hadashay ay xoojiyeen in la wada shaqeeyo warbixintan waxaa garowe nooga soo diray wariyaheena nuux muuse birje
dad badan ayaa ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee puntland siciid cabdulaahi deni kuwaasuu ka kala yimid dalka dibaddiisa iyo gudihiisa marka laga soo tago madaxda dowladda federaalka madaxda maamul goboleedyada safiirada qaar ka mid ah wadamo badan fadhigoodunu yahay magaalada muqdisho wakiilada beesha caalamka iyo siyaasiyiin kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka soo maray iyo madaxda labada aqal martidii madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha gaarisa county cali bunow oo ugu baaqay hogaamiyaasha soomaalida inay u damqadaan dadka ay mas-uulka ka yihiin waxaan u malayna waxaana soo haysaa soddon guurihii burburka soomaaliya baa soo socda soomaalina maanta meel walbay adduunkan geed ku aaranta maantana meeshan wax naga maqan ma leh waxaan u malayn wax inta madax meeshay soomaali ka tahay madaxweynihii kilinka shanaad ee etoobiya kelibaa naga maqan tala meel kale oo laga sugi ma leh soomaalidaa wax kaloo u maqan ma leh inteennan meesha maanta fadhido oo madaxweyne farmaajo uu noo weyn yahay yaa tala laga sugayaa waddankan siduu ku degi lahaa oo loogu soo noqon lahaa madaxdii hore ee dowladda federaalka shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa ka mid ahaa martidii meesha ka hadashay shuruucda in la ilaaliyo mar walba waa muhiim dastuurka inaan ilaalino qawaaniinta kale ee dalka u deganna aan ilaalino sidaas oo keliya ayaa guusha ay ku imaanay wixii lagu heshiiyey dastuurka waa qabyaa la yidhi waxaa noogu yaalla aan ku dhaqanno wixii dastuurka aanan noogu oolinna ha la iska warsado oo ha laga wada hadlo oon see yeelnaa ha la yidhaahdo si la yeelo lama waaynayo xalaa ka soo baxayo laakiin inta dastuurka noogu taalloon ku dhaqannahay wax weyn oo weyn oo guushaan caawa aan halkan u wada fadhino oon ku naaloonayno wax kale kumaaya imaanin wixii qornaa ee lagu heshiiyey oo lagu dhaqmay oo wixii kaloo rabitaan ah iyo muxuu ahay cilado kaleo laga laga muxuu ahay dul qaatay ama laga adkaystay ayaa guusha caawa keentay iga raalli ahaada maanta markaan soo socday anoo meesha dad badanaa isugu tegaya maxaa sheegi doontaanoo isleh maqaayadan galo waxaa uga tegey odo biiqe iyo islaantii la dhihi jiray carraweelo ayagoo shaah cabaaya oo kaftamaaya waxay gu yidhaahdeen farriinta meesha u socoto garawe la yidhaha gey oo soomaalida u sheeg shirkooda iyo u naqanin shir laysugu yimaado lagu kala tago waxaa ka soo baxaano talaha ka timaado waxaan ku yidhi hadday suurageli weyso soomaali waa dhib badan tahay waxay yidhaahdeen madaxdu intay qol gasho oo ku shirto oo shaah ku cabto ayagoo qoslaaya ka soo baxaana waxay isdhehanayay sheegin madaxweynaha cusub ee puntland siciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in dowladdiisa cusub ay wajihi doonto arrimo badan oo ka turjumaya kuwa mudnaan gaar ahi leh taabagelinta sharciga iyo qaanuunka si loo helo hay-ado dawli ah oo iskor joogtay ee isu dheeli tiran waxaan dib u qaabaynaynaa hay-adaha dawliga ee puntland iyadoo dib u eegis aan ku samayn doono tirada tayada iyo xeerarka lagu aasaasay hay-adahaas si loo kala caddeeyo waajibaadkooda shaqo sarena loogu qaado tayadooda shaqo ayna ula jaanqaadaan isbeddelka cusub ee aan doonayno in laga sameeyo dhinacyada siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada hirgelinta nidaamka dimuqraadiga ee xisbiyada badan waxaan kale oo xoojinaynaa hannaanka maamul dadejinta si fursad loo siiyo shacabka reer puntland doorasho furan oo xor ah oo ay ku doortaan madaxda ay la xisaabtami karaan islamarkaasna ay ka helaan adeegyo bulsho oo tayo leh ilaa heer degmayo tuulo xoojinta kaalinta puntland ay ku leedahay soomaaliya iyo hirgelinta nidaamka federaalka ah iyadoo la ilaalinayo maqaamka puntland iyo dowladnimadeeda ku dhisan hannaanka dowladnimo oo ay sal u tahay in wax la wada leeyahay waxna la kala leeyahay iyadoo la abuurayo isfaham iyo wada shaqayn dhex mara dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka hadlay madasha caleemasaarka islamarkaasina soo xiray khudbadihii kala duwanaa ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay wada shaqayn wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado iyadoo maxaan ku raahdaa laysu tanaasulo iyadoo wax la wada qorshaysto iyadoo lais aamino iyadoo loo turo shacabka soomaaliyeed iyadoo loo turo maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxaa xaqiiqaha inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto waana waxyaabahaas waxaa keenay in dowladdu aysan lahayn ciidan adag oo runtii dalka difaaca oo ka xoreeya dalka qolooyinkan nabaddiidka ah sidaas darteed anigu kolleyba waxaan waxaan leeyahay hadalkayaan kusoo koobayaa islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xalay dhalay wax alla wixii lasoo maray anaa uga horeeya waxaan leeyahay waa idin cafiyey idinkana waxaan rabaa inay cafisaan waxaana ballan qaadayaa inaan idinla shaqeeyo haddaad tihiin dowlad goboleedyo iyo haddaad tihiin dowladda dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa hadduu ilaah yidhaahdo bacdan baan ahay odagii u dhexeeyey iyagoo dhanna insha allah anaa dhex galaaya oo howlahooda xalinaya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin mid ogaada mucaarad waa loo baahan yahay laakiin mucaaradka loo baahan yahay waxa weeye markay xaaladda kulushahay in mucaaradkaasun dowlada shisheeye uusan la jirin inta badan madaxdii meesha ka hadashay ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in loo xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee soomaalida gudaheeda ah waxaana uu caleemasaarka madaxda cusub ee puntland uu noqday kii ugu horreeyey ee noociisa kulmiyana dhinacyo ku kala fikir duwan siyaasadda islamarkaana ah mid si weyn looga hadalhayey guud ahaan soomaaliya iyo baraha bulshada marka loo eego dhinacyada uu kulminayey nuux muuse birjeeb v o a garowe
haddaba bulshada rayidka ah ayaa soo dhoweeyey hadallada siyaasiyiinta qaarkood ay ka jeediyeen magaalada garoowe xalay gaar ahaan kuwa ku baaqay in la iscafiyo wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulaah ayaa gudoomiyaha bulshada rayidka muxiyadiin shaatax waxa uu ka waraystay sida u arko khudbadahaasi iyo iscafinta la sheegay
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeen waa ku mahad celinayaa fursadan marka labaad waxaan rabaa intaanan su-aasha jawaabteeda u gelin inaan halkan uga faa'iideysto fursadan oo aan u hambaliyeeyo madaxweynaha cusub ee la doortay siciid dani waxaan u rajeynaynaa inuu wax badan oo ka taro isku soo dhowaanshaha maamul goboleedyada iyo khasatan puntland iyo dowladda federaalka arrinka ah iscafintii xalay runtii waxay ahayd horta xalay munaasabadaas munaasabad waxyaaba badan kulminaysay waxaana ilaahay mahadi ah inay mas-uuliyiintii siyaasadeed ee kala duwanaa ee meesha ka qaybgalay ilaahay garasiiyey inay ka faa'iidaystaan arrinkaas una arkaan inay ahayd muhiim inay arinta iscafinta ay ka hadlaan runtii madaxweynaha federaalka isagana uu soo jeediyey maamul goboleedyada madaxda ka socotay ay ka wada hadleen waxay ahayd arrin aan markii horeba anaga hore u baaqnay in arrintaas laysaga imaada lagana heshiiyey maxaa yeelay mar walbaba khilaafka siyaasadeed ee siyaasiyiinta soo kala dhexgalo wuxuu xaqaldaaciyaa horumarka laga gaari lahaa xasilinta iyo dib u dhiska dalka iyo dowladnimadaba marka taa awgeed ayaan waxaan aada usoo dhaweyneynaa haddaannahay bulshada rayidka ahaa barnaamijka iscafinta xalay ay ku wada baaqeen mas-uuliyiinta waxaana ka rajeyneynaa inay ka dhabeeyaan oo ay naqato mid miro dhasho maxaa yeelay cafiska sidiisaba shuruud kuma xirno macnaheeda marka haddii aada qofka aada cafiso macnaheeda maaha inaad aada la heshiisid inaad la heshiisid waxay ku xiran tahay in waxyaabaha laisku khilaafay la xaliyo laga wada hadlo marka waxaan rajeyneynaa arrinka xalli iscafintaha waxay albaab u fureysaa in la wada hadlo oo laga gudbo wixii khilaaf horyaale
madaxweynuhu wuu ku ololshay arrinta cafinta laakiin waxaa la isweydiinayay tahay in dhinacyadan kala fogeyn ay isku keenaan ay wada halsiiyaan door bulsharaydaa meesha muddo ka maqnaa marka seed is leedahay waa laisku hor fadhiisin karaa
runtii bulshada rayidka kaalin ayaa meesha uga bannaan aqalka sare oo naftirkiisa isku dayay hadda ka hor oo guddi u bixiyeen iyadana waa mid door muhiim ah ciyaari karo oo arrintan wax ka qaban karo iyo cid alle ciddii markaa loo arko balse waxay u baahan tahay fursadda in laga faa'iidaysto oo ah in hadda ay dadku ay mas-uuliyiintii ay muujiyeen in arrinkaas loo baahneen wax badanna uu xayiray khilaafkan oo horumar laga gaari lahaa marka fahamka taas iyo iyo garashada arrintaas ayaa ah mid mudan in lasoo dhoweeyo oo hore loo sii qaado aniga haddaan bulshada reednahayne waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysano fursadaas oo aan isku dayno wixii kaalin aan ka qaadan karno arrinkaas inaan ka qaadano oo aan hore u galno barnaamijkaas sidii loogu wada hadli lahaa waxyaabihii keenay in la isku khilaafo iscafinta waxay ahayd mid albaabka furtay mid loo baahnaa runtiina qofka markuu culeyska iska rido oo cafiska sameeyo waxay maskaxdiisa diyaar u tahay inuu noqdo inuu galo tanaasul iyo tixgelin iyo iyo iyo iyo iyo qiimeyn iyo is-ogolaanshaba inta waa imaaneysaa markaas waxaa ugu weyne laysku hayo waa awoodda dowladnimada dowlad goboleedu laga yaabee inay si u arkaan awoodooda dowladda dhexana waxay isku aragtaa inay tahay tii dalka mas-uulka ahayd marka loo eego hanaanka maamulka guud ee dalka marka dastuurkaas saabuaha la yidhaahdaa maxaa idinka aadan dastuurka
runtii khilaafaadka noocan oo kale ah waa waxyaabihii dib u dhac ku sameeyey mar walbaba inuu dastuurkii uu soomaaliya dhammaado gudoomiyaha aqalka sarena waa uu ka hadlay xalay uu wuxuu yidhi dastuur wakti badan ayuu qaata oo dheer waana waa waa xaqiiq balse dastuur wax lagu degdega maaha mar walbaba inuu wakti fiican qaato waa loo baahan yahay balse keena waxaad moodaa inay waxyaabaha hortaagan ay ahaayeen khilaafaadka siyaasadeed oo soo kala dhexgala marka arrimaha oo oo laysku hayo dowladnimada keliya maaha waxyaaba badan ayaa jira u baahan in laga hadlo oo qaarkood ay soo geli karaan wax aragti shaksiyadeed oo layska kala qabo runtiina waxyaabaha sit waxyaabaha u baahan waaye in laga baaraan dego oo la xaliyo wixii dastuur iyo sharci iyo nidaam ku dhisan waxaan u malaynayaa inay sahlanaanayso aragtida shaksida meelaha qaar maamuladay saabicisay doorasha meelaha qaar ka dhacda madaxweyne baa meesha ka tegay qaarkoodla weli way harsan yihiin oo dowladda dhexe sibay u kala duwanaan sida galmudug iyo jubbaland oo kale ma kula tahay in miiska wadahadalka maadaama hadda iyagu ay tahay wadahadalka xoogeeda meesha isha lagu hayo inay wada fadhiisan karaan
mar walbaba waxaa lama huraan ah ama muhiim ah in haddii la sameynayo wadahadal la abuuro xaalad lagu wada hadli karo iyo nidaam lagu wada hadli karo marka mar walba kama fursanayso arrinkaas in marka hore laga fikiro xaaladda ugu muhiimsan ee lagu wada hadli karo ee laisugu imaan karo taa ayaan xoogga saaraynaa taa ayaana tilmaami doonta haddii alla yidhaahdo meeshana la mari doono ciddi laysku keenayo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka ah muxyidiin shaatax oo u waramayay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle